v o a washington ayaad naga dhagaysanaysaan xafiiska hanti dhowraha guud ee soomaaliya ayaa soo saaray warbixin ku saabsan baadhitaan maaliyadeed oo uu ku sameeyey hay-adaha dowladda warbixintan oo ku saxiixnaa hanti dhowraha guud ee dowladda maxamed maxamuud afgooye ayuu ku sheegay in waxyaabaha ugu muhiimsan ee baadhitaankooda ay ku ogaadeen ay tahay in la isticmaalay dakhli lasoo ururiyey iyadoo aan sharci loo marin sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay in hubinta lacagaha ee hay-adaha dhexdooda uu yahay mid liita sidoo kale waxa uu xusay in qaar ka mid a qasnadaha dowladda aanay ka qayb ahayn warbixinaha maaliyadeed iyadoo hay-adda gaar hay-adaha qaar aanay soo gudbinin xisaab xidhkooda sannadlaha ah warbixina muraha ku saabsan waxaa noo haysa falastiin axmed iimaan warbixintan waxaa lagu xusay in lacag gaaraysa hal milyan saddex boqol iyo konton kun iyo afar boqol oo dollar la isticmaalay iyadoo aanan laga warbixin sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka lacagtan ayaa ah daqli ay qabteen hay-adaha dowladda qaarkood hay-adaha lagu xusay warbixintani lacagtaasi isticmaalay ayaa waxa ay kalyihiin wasaaradda duulista hawada hay-adda dembi baarista booliiska c i d da iyo hay-adda duulista rayidka iyo jaamacadda ummadda warbixintan waxaa kaloo lagu xusay in lacag gaaraysa toddoba iyo toban milyan afar kun iyo sideed boqol iyo lix iyo toban doolar oo uu midooda yurub ku wareejiyey wasaaradda maaliyadda iyadoo xisaabtaasi ay ka maqan tahay saddex milyan toddoba boqol soddon iyo sideed kun halka la soo gudbiyey oo keliya saddex iyo toban milyan laba boqol iyo lixdan iyo lix kun lix boqol iyo lixdan doolar labaatan milyan oo doolar oo sidoo kale ay sacuudiga siiyeen dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay warbixintan in qasnada dowladda ay soo gaartay oo keli ah lix milyan toddobaatan kun sideed boqol lixdan iyo sideed doolar halka saddex iyo toban milyan sagaal boqol labaatan iyo sagaal kun iyo boqol iyo soddon iyo laba doolar oo taalay bangi dibadda ah aanan lagu soo darin warbixinta maaliyadeed hay-adda qaramada midoobe ee umbus ayaa lagu sheegay warbixintan inay qasnada wasaaradda maaliyadda kusoo shubtay hal milyan laba boqol konton iyo afar kun toddoba boqol afartan iyo saddex doolar lacagtaasi oo hay-adda ugu deeqday ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxay warbixintu xustay in meel lagu sheegay oo keliya shan boqol soddon iyo shan kun laba boqol sagaashan iyo laba doolar halka aanan wax xisaab ah lagu haynin toddoba boqol sagaal iyo toban kun afar boqol iyo konton iyo kow doolar sidoo kale hanti dhowrka guud ayaa ku sheegay warbixintiisa in kaalmada dibadda uga timid soomaaliya uu ku jiro jahawareer isagoo xusay in miisaaniyadda dowladda ee sanadkan laga dhimay siddeed iyo toban milyan saddex boqol siddeetan iyo lix kun toddoba boqol soddon iyo laba doolar taasi oo aanan lagu soo wareejin khasnada dhexe ee dowladda guud ahaan waxaa lagu sheegay warbixintan in deeqda guud ee ay dowladda federaalka sanadkii hore ee labadii kun iyo sideed iyo tobanka heshay ay ahayd soddon iyo sideed milyan laba boqol konton iyo sagaal kun shan boqol konton iyo sagaal doolar halka khasnada dowladda lagu soo shubay oo keliya sagaal iyo toban milyan sideed boqol toddobaatan iyo laba kun sideed boqol labaatan iyo toddoba doolar sidoo kale warbixintu waxay xustay dhinaca hogaanka shuruucda hay-adaha amniga ee sanadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii wasaaradda gaashaandhigga ayaa lagu sheegay warbixinta in aysan u hogaansamin sharciga maaliyadda iyadoo aanan soo gudbin xisaabaadkii labadii kun iyo sideed iyo tobanka waxaa lagu sheegay sidoo kale in wasaaradda gaashaandhigga ay ku guul daraysatay la xisaabtan iyo hufnaan maaliyadeed maamulka hantida dowladda iyo deymaha ayaa sidoo kale warbixinta waxaa lagu xusay in aysan lahayn xisaab ama tiro la raaci karo oo muuqata waxaa kaloo ay warbixinta hanti dhowrka lagu sheegay in labaatan iyo shan gaari oo wasaaraddu ay lahayd ay labaiyo toban ka mida la tageen mas-uuliyiin hore oo wasaaradda soo maray halka saddex iyo toban gaari oo wasaaradda gaashaandhigu ay sheegtay inay leedahay sideed ka mid ahna ay yihiin kuwa aan xabaddu karin oo lix ka mida ay maraykanku bixiyeen keliya hadda laga hayo toddoba dhammaan gaadiidkan ayay warbixintu xustay in aanan lagu diiwaan gelin magaca wasaaradda gaashaandhigga baarayaasha xafiiska hantidhowrka waxay xaqiijiyeen inay soo arkeen toddoba ka mida gaadiidkaasi warbixintu waxaa kaloo ay muujisay sida wasaaradda maaliyadda aysan u gudan mas-uuliyadeedii maaliyadeed iyadoo lagu soo bandhigay inay jiraan lacago la bixiyey oo aysan cadaymo la socon iyo qaabka loo bixiyey intaba sidoo kale waxay warbixinta hantidhowrku ay xustay in ay jiraan lacago laga wareejiyey meeshii horey loo qorsheeyey iyadoo aanan loo marin nidaamkii sharciga ahaa sidoo kale baarlamaanka soomaaliya ayaa la sheegay in miisaaniyadiisa lafteeda loo isticmaalay qaab aan cadeymo wadan taasoo ka hor imaanaysa nidaamka maamulka maaliyadda ee saxda ah lacag dhan saddex boqol lixdan iyo laba kun oo doolar ayaa la sheegay in baarlamanka uu u isticmaalay siyaabo aan la caddayn sidoo kale lacago socdaal oo la isticmaalo ayaan loo hayn iyaguna wax cadeymo ah warbixintan oo lagu daawacay bogga hanti dhowrka guud ayaa sidoo kale waxaa loo diray hay-adaha ugu sarreeya dowladda sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyayaasha labada aqal ee baarlamanka falastiin axmed imaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaysay halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a washington
haddaba daabacadda baaritaankan hay-adaha hay-adda dowladda ayaa caashe ibraahim aadan waxay ka waraysatay oo wax ka weydiisay rofesor yaxya sheekh caamir oo ah dhaqaaliyahan wax ka dhiga jaamacadda horn of africa university saldhigiisuna yahay magaalada muqdisho haatanse ku sugan magaalada garowe
wallaahi waxaa ka soo baxay maamul xumo aada u weyn iyo aqoon yari ku saabsan dadka maamulku inay la socon awoodda hanti dhowrka uu leeyahay asoo loo madax banaan shaqadiisa hanti dhowrku waxyaabahan oo dhan in lasoo marsiiyo oo baaritaan ku sameeya waxaa u saamaxayo sharciga number labo ee december labaatan lixdeeda lixdiyo kowdi iyo sharciga kale ee kun sagaal boqol lixdiyo labo oo amendament lagu sameeyey lixdiyo kow awood buuxda u leeyihin marka iyagoo isticmaalaya international standard oo audit institution caalamka oo dhan inay baaraan waxaa ka soo baxaya marka niyad jab weyn oo ku imaanayo kuwa deeqda bixiya lafteeda maamulka dawladdana niyad jabuu ku dhaqanaa hay-adihii lagu ammaanaya maamul wanaag inuu dhacay sanadkaasna waxuu ku abuuraa niyad jab inay ku aamini waayaan haddaba hantidhoorka riboorkiisa oo saas sheegayo iyo sida kaas wuxuu ahay xisaab xirka two thousand eighteen nineteenka oon hadda ku jirno siduu dhaqan doonaa marka ma kasii daqan doonaa riboorka soo bixi doona muxuu dhaqanaa kaas hay-ado dham u hantidhoor ku aadeynaa inaynan warbixin siin marka culays badan oo ku keeni doonaa maamulka hadda jiro iyagaa laga raba marka inay saxaan oo ay dib ula xisaabtamaan hantidhoorka waxuu ahayd hay-ad madax banaan waa inuu kuu cadeeyo khaladka dhacay haddii khalad dhacay oo cadeyno dowladdaa laga rabaa marka in iyaduna saxdo waa gartay marka saameynta baaritaankan ku yeelan karo hay-adaha dowladda intee bay gaarsiisan tahay aaday u weyntaha marka lama aamini karo hay-adihii dowladda ee maaliyadda oo lacagihii loo soo shubay heshiisya waxaa ku jira masalan aan laga diiwaan gelin hantidhowrka ma dhici karto heshiis la galay oo laga diiwaan gelin hantidhowrka inuu waa khalad heshiis kastoo dowladda gasho weliba heshiisyada hadda socda kuwa batroolka oo kale waa in mid mid loo diiwaan gelin lama diiwaan gelin lacaga lasoo shubay oo maaliyadda iyo ay ku heshiiyeen iyo hay-adihii deeqbaxyaasha intii ay ahayd ka yara haddana miisaaniyad lagu muujiyo haddii lagu yidhaha aniga dowladdaas waxaan ku heshiina sanadka ina intaas heshiisay laba bilyan in heshiisay miisaaniyadda hal milyan keliya ama riboortka maaliyadda ay ka muuqato su-aasha imaanaya waxay tahay milyanka kale hadduu ka baxay hantidhoorka wuxuu sameynaa budget comparison actual iyo waxaa jiro qaarkoodna waxaa ugu yaa badan sidii world banking oo kale lacagti oo aan ku heshiin inuu la siiy lacag ka badan inaan sheegano oo aan laga soo gashay ayaa isiiyey marka world bank waxaan la saxeexana inuu la siiyey ko iyo toban afartan iyo kow milyan laba boqol labaatan iyo shan kun sideed boqol iyo toddobaatan iyo shan wasaaradda maalidan waxay sheegaya afartan iyo sagaal milyan iyo jazab lacag kaas yaa isiiyey marka haddii ka tegay su-aalo marka qaarnana naaqusaa ku jira qaarna zaa-idaa ku jira zaa-id laftiisu waa dembi warbixintan waxaa ka muuqda yaxya dakli badan oo meelo kala duwan ka soo galay waxaa ka muuqda dakhliga laga ururiyey gudaha dalka dakhli ay bixiyeen ama dhaqaale ay bixiyeen hay-adahan ama dowladahan saacida soomaaliya sida midooda yurub oo kale kaalmo uu bixiyey dowladda sacuudiga dhaqaalo badanaa ka muuqda marka dhaqaalahaas faraha badan leh ee warbixintan hadda lagu xusay iyo qaababka loo isticmaalay ay warbixintu sheegayso dhaawac intee leeg buu gaarsiin karaa dowladda ma laga yaabaa in hay-adihii ama dowladihii lacagta bixiyey inay iyaguna dib u eegaan dhaqaalihii ay bixiyeen iyo meelihii ay mareen waa khasab inay dib u eegaan marka hore waa joojinaya wixii socday kadibna waxay baaraya lacagtooda meesha ay ku baxday sacuudiga labaatan milyana la sheega budget kale waxaa ka muuqata lix milyan iyo jidab keliya hay-adaha gudaha markaad fiilisad ee dowladda hawada iyo kale iyo c i d da ooma ahayd hay-adda baaris lafteedu iyo hay-adda dowladda rayidka ah yaabka jira wuxuu yahay lacagay soo ururiyeen iyagaa dib u isticmaalay see ku dhaci kartaa dukaankaaga ma aha meesha haddaad lacag soo ururisay waa inaad ku shubta accountka dowladda codsi aad ugala baxda inaad la timaado lagu ogolaado bajetkay ka muuqato madaxa bajetka aad kala baxayso iyo sababta aad ula baxayso laacade kadibna aad la baxdo laakiin waxay iisoo xarooda maanta isla berinta anigaa isticmaalaya sistaku dawladeed ma aha marka laba cilad waa imaanaya in maamulka dawladdana dib loo soco khalad u dhaca bini aadamka oo dhan in loo soco laakiin dawladihii deeq lana siinaayay sida e u-da ka muuqato unibosta world bank turkiga dhammaan maraykanka waxay naqanaya inay xisaabtamaan marka waxay arkaya riboortka antidhowrka iyagana waxaa qabsanaya dadkoodii ay kasoo qaadeen cashuurbixiyaashahay oo dhahay war lacagta aad naga qaadeen ee aad ugu deeqdeen wadankaas lama isticmaalin intaasaa ka maqan lacagteena kuma bixinayna marka in ay corruption ku dhamaato caddayna waxay reference ka dhiganaa ti antidhowrka wallahi arrintaan culays weyna keenaya wasaaradda gaashaamiga markaad fiirisid waxyaabihii talyaaniga masar iyo turkiga ay keeneen iyo imaaraadka afrikaas wadan waxaa laleeyahay physically maba la arkinba qaarkood qaarkood waxaa leeyahay wasaaradda gaashaamiga awood muuma leh inay ku kantaroosho tusaale ahaan midowda yurub oo kale waxaa dowladda soomaaliya ugu deeqay sida warbixinta ku xusan toddoba iyo toban milyan iyo dheeri hase ahaatee saddex iyo toban milyan iyo waxoogaaba qasnadii dowladda ku dhacay sidoo kale dowladda sacuudiga oo kale sida warbixinta ku qoran labaatan milyan oo dollar baa la leeyahay waxa ay siisay dowladda hase ahaatee lix milyan iyo jajab baa ku dhacay qasnadii dowladda markaa si dowladda soomaaliyeed ay u caddayso halkay iska dhaafsiisan tahay xisaabtani ma looga fadhiyaa inay caddayso wixii dhacay dabcan waa inay caddeeyaan khalad waa dhici karaa dawladda waa inay caddaysaa marka lacagta fardiga intaas leeya udhexeeya from seventeen to to thirteen xaguu ku maqan yahay ma riboortkii antidhowrka loo soo gudbin ma lacag kale meel kale ku baxda lama ogo sacuudiga waaba lacag aada u weyn ba twenty million ilaa six million difference yeera udhexeeya dawladda iyadaa laga suga marka inay saxdo ama dawladda iyadaa iscasisho marka ceebta halkaasoo kale ay gaarto ama wasaaraha iyo shaksiyaadka ku shaqo lahay ay dembiga ku eegtaa oo lagu maxkamadeeya hantida haddii wax ka nool yihiin dib looga soo celiya ila dawladda o dhan ma gelin dembiga wasaarado gaara ayaa la magacaabay wasaaradahoo dhan hadda lama sheegin kaasi waxa uu ahaa rofesor yaxye sheekh caamir oo ah dhaqaaliyaan wax ka dhigay jaamacadda honof africa university waxaana isagoo jooga magaalada garowe uu khadka telefoonka ugu warramay caashe ibraahim aadan dhegaystayaal waxay naga xusuusinaa in aanu isku daynay inaanu warbixin ka helno ama jawaab ka helno dowladda soomaaliya warbixintaasi si ay uga jawaabaan balse ilaa hadda nooma aysu suuragelin marka ugu soo horeysa ay ka hadlaanna waan idiin soo gudbin doonaa